xaakinnada cutubka tobanaad markaasaa abimaalig dabadiis waxaa u kacay inuu reer binu israa'iil badbaadiyo toolac ina fuwaah oo ahaa ina dooddo oo reer isaakaar aha oo wuxuu degganaa shaamiir oo ku tiil dalkii buuraha lahaa oo reer efrayim kaasu wuxuu reer binu israa'iil xukumayey saddex iyo labaatan sannadood dabadeedna wuu dhintay oo waxaa lagu aasay shaamiir oo kaas dabadiisna waxaa kacay yaa'iir oo reer galeeceed ahay oo isna wuxuu reer binu israa'iil xukumayey laba iyo labaatan sannadood oo isna wuxuu lahaa soddon wiil oo soddon qayl dameer fuuli jirtay oo iyana waxay lahaayeen soddon magaalo oo ilaa maantadaan la joogo la yidhaahdo hawood yaa'iir oo waxay ku yaalliin dalka gilicaad markaasaa yaa'iir dhintay oo waxaa lagu aasay qaamoon markaasaa reer binu israa'iil waxay haddana sameeyeen wax rabbiga hortiisa ku xun oo waxay u adeegeen bacaliim iyo cashtarood iyo ilaahyadii suuriya iyo ilaahyadii sidoon iyo ilaahyadii mo'aab iyo ilaahyadii reer camoon iyo ilaahyadii reer falastiin oo rabbiga way ka tageen umana ay adeegin oo rabbiguna aad buu ugu cadhooday reer binu israa'iil markaasuu iyagii ka iibiyey gacantii reer falastiin iyo gacantii reer camoon oo sannaddaas way dhibeen oo dulmeen reer binu israa'iil oo siddeed iyo toban sannadood ayay dulmayeen kulli reer binu israa'iil kii degganaa dalka reer amoor oo ku yaal galicaad webi urdun shishadiisa markaasay reer camoon ka soo gudbeen webi urdun inay la diriraan reer yahuuda iyo reer benyamin iyo reer efrayim sidaas daraaddeed reer binu israa'iil waxay ku jireen cidhiidhi weyn markaasay reer binu israa'iil rabbiga u qayshadeen oo yidhaahdeen waannu kugu dembaabnay maxaa yeelay waxaannu ka tagnay ilaahyo oo bacaliimkii baannu u adeegnay markaasaa rabbigu wuxuu reer binu israa'iil ku yidhi miyaanan idinka badbaadin masriyiintii iyo reer amoor iyo reer camoon iyo reer falastiin oo weliba reer siidoon iyo reer camaaliq iyo reer maacaamba way idin dulmeen oo waad ii qayshateen oo markaasaan idinka badbaadiyey gacantoodii oo weliba waad iga tagteen oo waxaad u adeegteen ilaahyo kale sidaas darteed anigu mar dambe idinma badbaadin doono haddaba taga oo u qayshada ilaahyadii aad doorateen oo iyagu ha idin badbaadiyeen wakhtiga aad cidhiidhiga ku jirtaan markaasaa reer binu israa'iil waxay rabbiga ku yidhaahdeen waannu dembaabnay haddaba nagu samee wax alla wixii kula wanaagsan laakiinse waannu ku baryaynaaye bal maantana samata bixi markaasay iska wada fogeeyeen ilaahyadii qalaad oo dhexdooda yil oo waxay u adeegeen rabbiga oo naftiisuna way ka xumaatay hooggii haystay reer binu israa'iil markaasaa waxaa soo wada ururay reer camoon oo waxay soo degeen gilicaad oo reer binu israa'iilna way isi soo urursadeen oo iyana waxay soo degeen misfaah markaasaa dadkii iyo amiiradii reer gilicaad ayaa midba midka kale wuxuu ku yidhi carninkee baa bilaabayaa inuu la diriro reer camoon kaasu wuxuu ahaan doonaa madaxda dadka gilicaad deggan oo dhan